badi ardadan dugsiga hoose ku jirta waxa ay dhowaan soo gaareen magaalada baydhaba waxaana soo barakiciyay abaarta dalka ka jirta cabdi xasan waa agoon toddoba jir ah waxa uu ku nool yahay xero barakacyaasha ay ku nool yihiin isaga iyo ayeydiis waxaana uu mar kasta la daalaa dhacaa casharadiisa macallimiintu waxa ay leeyihiin xasan wuxuu iskuulku yimaadaa isagoo gaajaysan waxaana ay sheegeen in xasan uusan keligiis ahayn ardayda marxaladdaasi haysata ambiyo maxamed daahir ayaa iskuulkan iyadoo carruurah wax ku soo baratay waxaana hadda ay macallin ka tahay halkan shan iyo labaatan sano waxay leedahay waxaan u baahannahay barnaamij ku salaysan quudinta oo iskuulka ah ambiyo maxamed daahir waa madaxa macallimiinta iskuulka hoose ee doctor ayuub ee magaalada baydhabo ardayga haddii maxay tahay nafaqadar ay hayso casharkaasiisi maanta oo kale maxay tahay caawa ma xasuusanay beri haddii lagu celi maxay tahay casharka la weydiiyo su-aal laga weydiiyo ma xasuusta sababta ah waxa waxa hayo maxay tahay waa nafaqadaro oo maxay tahay oo waa mar labaad in la ku celiyo haddana casharka shalayto oo aasiisay haddana maanta inaan kiila lagu celi ma waxa meesha ka soo baxayo maalin walba hal cashar lagu celcelinaayo sababta cunugii ma xasuusanayo xasuustii dhanaa ka maqan hay-adaha gargaarka ayaa waxa ay leeyihiin in ka badan laba boqol iyo toddobaatan kun oo carruur oo gaaray da'da dugsiyada ayaa barakacay qaramada midoobena waxa ay sheegaysaa in afartan kun oo carruura ay abaarta darteed iskuullada ka haraan geta bandi oo ka tirsan world vision soomaaliya ayaa waxa ay sheegaysaa in abaarta soomaaliya ka jirta ay saameyn kala gadisan yeelatay
abaartu waxay yeelatay saddex saameyn cudurrada iyo barakucuba waxa ay saamaynayaan carruurta abaartu waxay saamaynaysaa qoyska waxayna sababi kartaa in carruurta ay ku dhacaan shuban taasoo ka dhigaysa kuwo macluushan oo u baahan caawimaad ardada ka weyn lixda sano ee iskuulkan dhigtaa ayaa marxaladdani abaartu waxa ay u tahay xaalad labaad oo aan wanaagsanayn in badan oo ka mid a waxa ay la soo kulmeen abaartii dhibaatada badan saabtay ee sannadkii laba kun koob iyo toban ku dhufatay soomaaliya khubaradu waxa ay leeyihiin macluusha haysata ilmaha yare ay sidoo kale saameyn ku yeelan karayso xaaladda caafimaad ee muddada fog xarun dadka lagu quudiyo aan meeshaasi ka agfogeen gudaha baydhaba ayaa carruurta da'doodu ay ka yar tahay shanta sano waxaa loo qaybiyaa cunooyin waxtar leh hoyooyinku ayaa waxay sidoo kale ay tahay inay dib u soo celiyaan salladihii ama dembiilihii ay wax ku qaateen markii hore iyagoo faaruqa deeqa cali waxa ay ka mid tahay dadka arrimaha gargaarka ka shaqeeya ee gudaha magaalada baydhabo ciyaalka intay ka gababa lahaayeen oo ilaa haddii soo gujiyeen haddii ama gabadan daraadii adaadis ul saarano adaadisa saaran qaramada midoobey gaar ahaan hay-adda carruurta u qaabilsan waxay leedahay in macluusha haysata soomaaliya laga yaabo inay hore u sii korodho sanadkanna gaarto hal dhibic afar milyan yunisef waxa ay sidoo kale sheegaysaa oo ay qiyaasaysaa in laba boqol toddobaatan iyo shan kun ay wajahayaan ama ay wajihi doonaan marxalad macluul ah oo halis gelinaysa nolosha qofka bini'aadanka